halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hidaha barnaamijkaasi waxaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal ka sokow qaafiyadda iyo miisaanka oo labadii toddobaad ee aan soo dhaafnay aan barnaamijkan kaga faallooday waxaa iyaduna jirtaa tilmaan saddexaad oo maansada soomaalidu ay wadaagto taasoo ah luuqda oo qayb waliba ay leedahay middeeda u gaarka ah ee markii la maqlo loo garanayo runtii gabyaaga aan tixihiisa ku luuqayni aad ayuu soomaalidii hore ugu yaraa haddiise wax ugu wacanba aanu maantaa ku luuqayn karayn si uu damco inuu dadka u sheego cudurdaar ayuu ka hormarin jiray wuxuu odhan jiray ragow maanta fahmadarraa ee hayse oo luuq ma tahli karee hala ii dulqaato markaas buu sida hadalka caadiga ah tixda u sheeg sheegi jiray inkastoo aanan wadahayn haddana maansayahanada qaarkood waxay lahaayeen luuq u gaara oo dadweynuhu kolkay maqlaanba ay ku garan jireen raggii sidaas ahaa ee aan nolosha ku arkay waxaa ka mid ahaa guuleed jocfe cali xuseen xirsi xaashi cali yaasiin nuur godane maxamed ismaaciil cabdi iidaan faarax ibraahim mire oo fiqi buraare loo yiqiin cabdulaahi suldaantima cadde cabdilla raage iyo qaar kaloo laga yaabo inaan soo gaadhay asii haatan xusuustayda ka maqan dhabtii wax weyn ayay luuqdu maansayahanka ugu filan tahay maxaa yeelay hannaanka waxgudbintiisa ayay bishaa dareemada dadka dhegaysanayana way u soo jiidaa kolka uu maago tixuu baryahaa tiriyey inuu cid uun ku saameeyo amaba uu maanka kaga xado allaha u naxariistee tima cadde oo ahaa maansayahan luuqda iyo arartuba ay la weynaayeen labadoodana handaba ku qabay ayaa berigabay ku darsaday rag baa calaaliyee maalintan caynabka u fuulo caynaanka goortaan qabsado calas la heenseeyey cagta waxaan u saaraa jidkan caanka ku ahaaye abaaddeerahan kaga tagaa cayn duleedka ahe sidii aan cargaagtamay markaan dhuunta ka cisiiyo cusayb waan ka soo saari jiray meel cedheediga arar culus codkiiyo luuqdu waa cuduudaheedii iyo carab layliyan laab culan haddii la cuskisiin waayo cayo iyo wuxuu kaa noqdaa cawska liishadayd kor dhoweyd sidaan idhi raggii luuqdooda sida tima cadde loo dhegtaagi jiray ee gabaybaradku intuu ku daya is yidhaahdo wuu ka dabalumi jiray waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa cali cilmi oo cali afyare lagu naanaysi jiray dhowr siyood ayuu cali gabayadiisa geeraaradiisa iyo masafooyinkiisa ugu luuqayn jiray anigase waxaa weligayba iila macaanayd tii uu ku qaaday tixdii jacaylka ahayd ee safiyo cismaan la baxday waa tii uu ku oran
jiray waxaan marahayaa saanigaa dhixii hadbaaniga oo suuxaybaan suuinqanaya isa alhayga moodina cashbeego iga salweeyane isaalhayga moodina cashbeego iga salweeyaane xalaytu saamileygii kolkii hunku wada siixday waxaan sugayey mooye ilaan saasun ku ahaa ayee sidii culima suun xiratay oo goorti cuni weydey ama niman sidcaaldheed qabtay oo suun la dhuga tuumey waxa sabarku ii dhuugtay
gabayga iyo geeraarka keliyihii luuq ma lahayne waxaa sidoo kale iyagana lagu luuqayn jiray heesaha dhaqanka oo kuwa cayaareed iyo kuwa howleedba isugu jira waxaa marka hawshooda lagu jiro luuq u gaaro lahayd heesta geela midda looda tan ariga tan gammaanka midda maanyada tan caanadhulista midda carruurta tan salsalka loo yaqaan ee awrta marka la raraayo loogu heeso iyo wixii la mid ah sidaas oo kale hees cayaareed walibana luuqdeeda loo yaqaan ayay lahayd sida cayaaraha saylicida batarka dhaantada walasaqada shiribka buraanburka saarka iyo wixii la too ah sidaan anigu u haysto hees howleedda suugaanta soomaaliyeed oo idil marka la tartansiiyo midda geela ayaa iila murti badan luuqna iila wacan aan tusaale idinka siiye anigoo sadcaal ah ayaan ku hakaday tuulo gobolka mudug ka tirsan oo gelinsoor lagu magacaabo waa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii muddo haatan toddoba iyo soddongu laga joogo mar qura ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacay cod dheer iyo hees inay tii geela tahay aan haddiiba u gartay dabadeedna dawdii uu dhawaaqaasi ka soo yeerayey ayaan u degdegay markaan soo gaadhayna waxaan arkay dhallinyaro makaabka cagta ku haysa oo rakaad mooye uu geelu wabax u ahaa inaan ku soo biiray iyo in kale iyaga oo aan isdareensiin dan iyo daaradna iga yeelan ayay halkoodii heestii ka sii wateen mar waxay lahaayeen kor wadaadley kor ninkaa jiray koorna kuu qoray kaaluu mudan yahay
kor wadaadley alallah kor ninkaa jiray alallah korna kuu qoray alallah karinkaalle alallah hey waawale tacalle kaaluu mudan yahay
mar kalena isaga oo garwaaqsanaya kolka la dhacaayo iyo marka la dhicinaayo dhiigga uu geelu sababo ayuu hasha eedda kula kufaya wuxuu weydiinayaa aakhiro dembiga ay darteed u galaan in iyadu ay dusha u ridan doonto iyo in kale markaas buu leeyahay meel xinjiritaal ragna ku xarbiyey xareed ololaay wuxuu raacinayaa qowl qiyaamaha maalinta qabriga wixiina qabsada maadigaa qaba هللي من عندي تال هللي رجلك حربي هللي حرد هللي هللي لو من تلوى هللي وولي هللي قوم خيامة هللي ما انت قبرية هللي وحنا قبسها هللي ما دقا قوى هللي وولي هللي لو من تلوى يوم الكلوة ودي وولي bisinkeey mag magowso tacalle ha ma tagnimay ahay mid midayo tacalle ha ma taanay ahay bal magowso tacalle ha ma tagnimay
magmagowso hama tagin may midmideeyo hama taanayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaidmo